kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo hemilo barnaamijka haweenkeena waxaanu kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan wuxuu arki jiray duurka anoo iskuulka imaanayo oo uniform wato jaalle ah wuxuu dhihi jiray adiga waa hubaahoo dhahay inaadan dugsi si raxtaa gaarin sabab baa dhahay wuxuu dhahay dumaraa tahay dumarkuna waxbarashada gedi hanooda dhimayaan maxaa ku dhaliya caaisho qoridda buuggeeda duni iisoyaalkeedii nololeed caaisho xaaji cilmi oo ah maamo ololaysa nabadda iyo haweenka tabintai soo saaristu anigoo hanaa maxameda farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay caaisho cali oo ah qoraaga boogga duni balse markan sooyaalkeedii nololeed caasho xaaji cilmi oo ah maamo u ololaysa nabadda iyo haweenka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol labiyo lixdankii ayay ku dhalatay soomaaliya waa siyaasiyad iyo u ol-oleeyay arrimaha nabadda bulshada iyo haweenka waana marwada u dhaxday cabdi faarax shirdoon saacid oo ah hal abuure iyo ra-iisul wasaare hore jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxbarashadeeda shahaadada koowaad iyo labaad ayay ku haysataa cilmiga dhaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo maamulka ganacsiga u s international university kaalinteedii siyaasadda sanadkii laba kun iyo afartii ilaa laba kun lixiyo tobankii xildhibaan ka tirsan baarlamaankii kumeelgaarka ayay ahayd waa aas-aasaha kun sagaal boqol labiyo sagaashankii ururka sef somali women an jildren s s w c xilli dalka uu ku jiray dagaal sokeeye waxaa intaa sii dheer in ay aada ugu ol-oleysay ciribtirka gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo waxa ay dunida dacaladeeda u tagtay si ay ugu warbixiso xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ol-olaheedii qabiilka lixaad haweenka sanadkii laba kun iyo labadii waxa ay lahayd fikirka ah in haweenku yihiin qabiil lixaad maadaama waxqaybsiga soomaalida uu ku salaysnaa mid qabiil si ay u helaan xaqa dhinaca siyaasadda oo ay aaminsaneed in haweenka la duudsiiyey xuquuqda ay lahaayeen sanadkii laba kun iyo labadii caasho iyo koox kale oo haween ah ayaa ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta iyo nabadda ee lagu qabtay magaalada eldoret ee dalka kenya waxaana u suura gashay oo u rumoobay riyadii ahayd in haweenka lagu tiriyo qabiil lixaad oo soomaaliya ka jira halkaas ayaana si rasmi ah loogu aqoonsaday dowladii kumeelgaarka ahayd ayaana ansixisay in haweenka laga siiyo baarlamanka qoondo dhan boqolkiiba labiyo toban sef somaali women an jildren s s w c sanadkii kun sagaal boqol saddexiyo sagaashankii ayaa la aasaasay waxaana dhidibada u taagay haween u badan aqoon-yahano ay horkacaysay caasho xaaji cilmi ujeedkeedu ayaa ahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen soo celinta nabadda ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo sidii dib loogu heli lahaa isku soo dhoweyntii shacabkii kala irdhoobay dumarka la dhibaateeye ayay u fidiyaan kaalmo caafimaad sida tacdiyada la xiriira kursiga iyo jirdilka iyaga oo u gudbiya xarumaha caafimaadka ee isbitaalada hay-adda s s w c ayaa qareeno u qabata haweenka tacdiyada la kulma si ay xaqooda uga helaan cadaaladda xarumaha barakacayaasha ayay ku guuleysteen in ay ka hirgeliyaan nalalka cadceedda ku shaqeeya ee soolarka loo yaqaano farsamada gacanta ayay baraan haweenka gaar ahaan xirfadda harqaanka oo soconaysa muddo afar bil ah marka ay idlaystaanna waxaa loo raaciyaa dhar ay ku bilaabaan shaqadii ay nolol maalmeedkooda ku dhacsan lahaayeen waxaana barnaamijyadan ka faa-iideystay in ka badan kun iyo shan boqol oo haween tababarada iyo wacyigelinta ayay si gaar ah isugu xil saartay s s w c si bulshada gaar ahaan haweenka niyadooda kor loogu qaado si ay noloshooda ugu guuleystaan abaalgudyadii ay heshay caasho xaaji cilmi ayaa sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ku jirtay liiska shan boqol oo qof ee ugu saameynta weynaa dunida muslimka abaalmarinada kale oo caalami ah ayay heshay waxaana ka mid ahaa women of substance award oo lagu siiyey magaalada agra ee ghana laba kun iyo shantii blue ribon award ayaa la guddoonsiiyey kennedy school of government laba kun iyo lixdii african women bismakris award laba kun iyo lixdii laaber jabeel oo la siiyey laba kun iyo lixdii alternative nobel peace barice oo lagu siiyey stockholm sweden laba kun iyo sideedii clinton global citizenes award oo uu guddoonsiiyey madaxweyne bill clinton magaalada new york u s a laba kun iyo sagaalkii iyo kuwo kale oo badan madaxweynihii malawi jose ban ayaa laba kun saddex iyo tobankii magaalada lilongwe ee dalka malawi ku guddoonsiiyey abaalmarin afar gabdhood oo afrikaan ah loona aqoonsaday haween isbedel ku sameeyey qaaradda afrika gaar ahaan awoodsiinta dumarka gabdhaha ayaana kala ahaa forlorunso alakija nigeria liitha musimi ogana kenya anastasia mosa malawi iyo caasho xaaji cilmi oo soomaali ka ahayd
markan aanu imaano falanqaynteenna haweenkeena oo mar weliba ay kaalintoodu tahay caadiyaal tan iyo burburkii dalka ayay si muuqata lafdhabar ugu soo ahaayeen samatabbixinta iyo daryeelka qoysaska soomaaliyeed waana miro dhalkooda kuwa maanta aqoonta leh ee dhinac weliba kaalintooda aqooneed ka qaata waxaa qayb ka ah hablo badan oo maanta tacliintooda ku muujiya siyaabo kala duwan ha yeeshee waxaa jira qaar qalinkooda maala oo dibadda ugu soo saara waxaa ka dhex guuxaya caaisho cali shiri oo ah qoraaga buugga duni oo ay uga hadlayso waxyaabo badan oo dumarka quseeya ayaana ku marti qaadnay barnaamijkeena toddobaadkan waxaan hordhignay weydiimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buuggan sideese ku timid magaca duni inaad ugu magacdarto dumarka hadda muxuu ugu yaraan ka cawinayaa buuggan iyo su-aalo kale soo dhoweyn kadib waxay ugu horrayn inoo sharaxaysaa dhiganaheeda waxa uu yahay waa mahadsantaha walaasheeda waan dhawahay haddii aan kuu sharxo waxyaabaha uu ka hadlaya dhignahani waxaa weeye haweenayo arrimahooda maxaan ula jeedaa haweenayo arrimahooda waxauu ka hadlayaa waxyaabaha u goonida haweenka waxyaabo qoseeya haweenka qaabdebiciga haweenka habnololeedka dhaqankooda iyo qeyb walba isleeyaha maanta way ugu muhiimsan tahay in laga hadlo oo dumarka ku saabsan ayuu ka hadlayaa faalooyin badan iyo waxyaabo badanna wuu ka sheegayaa waayahay maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buugga duni waxyaabaha igu dhaliyay buugga duni waxaan dhihi karaa waxay waaye saddex sababood waa sababta koowaadee inaan mar walba idhagaya kusoo dhacaan oo aan maqlo dumar baa tahee maxaad wax ka baranaysaa waxaa dhacday hadda ka hor allaha naxariisto u dhintay adeer oo da-ahii oo dariskiina ahaa maalin wuxuu ugu yiri anigoo aada u yar oo macnaha gabdho lalaawey dheelaayo iskaa fadhiyo anay gabdhii la dheleelaayo laakiin eh qof waxgarado wax fahmaayo ayuu maalin wuxuu ugu yiri wuxuu arki jiray duurkan oo iskuulka imaanayo oo uniform wato jaalle eh wuxuu dhihi jiray adiga waa hubaahoo dhahay inaadan dugsi saraxtaa gaarin sabab baa dhahay wuxuu dhahay dumaraa tahay dumarkuna waxbarashada gebi ahaan mooda dhameeyaan waa la yaaba hadalkiisa dhowrma isu noqota maxaa usoo baadhaa inaysan dhameynin wuxuu yiri gabdhuhu waxbarashada meel dhexe mar walba kusoo haraan waa la guursadaa ama wax kalaa ku dhacaa ama si kale noqotaa uu adiga dhowr hadlo ugu yiri allah u naxariisto adeerkaas oo jeclaalahay maanta inuu arko heerkaa taaganahay iyo marxaladdaa ku jiro waayo qofkii shalay dhahay ma dhameyn doontid waxbarasho meel lama gaari doontid ninkastoo isan waxbarasho dhammaanin laakiin meeshuu cayimay waxaa xaqiiqinayaa maanta inaa dhaafay marka waxyaabo waxaa jiro iska badan wallaahi hadalkiisa xataa waxay noqotay goor walba igu soo dhaco ni dhiirinaan ii noqoto waxaana ilaaha mahadiisa ah inuu hadalkiisa ii noqoto weliba dhiirigelin weliba dhiirigelin xoogan inay ii noqotay oo goor walba aan soo xasuusto hore ugu sii socdo waxay noqotay uu sababay allah u naxariistay wuxuu sababay inaa iskuulkii ah ku bilaabay oo u bilaabay bataaja iyo magaciga sidii loo qoro inuu noqdo iskuulkii ugu dambeeya aa ku dhameeyo alxamdulilah maanta moysani arkin laakiin waxaa jiro dad badan dad badan oo saas dumarku niyadjibinaa waxaa dhowr mar liigu dhihi jiray oo arki jiray cidoo liidhahaayo adigu wax ma qaban kartid adigu horumar ma gaari kartid adigu dumaraa tahay meheelo badan kama hadli kartid meelo badan wax kama sheegi kartid maxaan lahaye wax badan ma qaban kartid waxbarashadaada hadhow jinkaa kaaga dambeyso waxbarasho markii laga soo tagana adigu waa lagu talina qof loo taliyo meel fadhiso aan talo lahayn oo hadal qaadan karin oo wax walba taloo soo gaaminaa noqonaysa oolaadaadana hadhowda lacagaa ku bixina maxaa isku daaline lacagaa ku bixina iskuulaa geyne adigna nin guursa doonaan kuu shaqeyna wax walba biilkaaga wax walbaasaa kuu keenaa war beri ka maalin maysan ka fikirin beri ka maalin ninkan waa bili-aadan hadaa kala tagtaan maxaa wax ku qabsan doontaa ma waxaa noqon doontaa asalka meesha ka imaad baa unoqon doontaa guriga hooyada maa dhex fariisanay mase waxaa noqon doontaa gabar garti leh oonan isku liidin oo hoos isku dhigin oo wax qabsan karto oo hore u socon karto oo maanta haddii walaadka shaxtaa walaadeed wax usii qabsan karto oo u shaqaysan karto oo cilmi leh waayo cilmiga qofku wuxuu u wuxuu indhahu u furaa iftiin waaye wax badanaa ku fahmaysaa wadiiqo badanaa is laheyd inta ha aadin inta ka joogso ee kuu furo wadiiqada saxda kuu sheegay ama marki lahayd wadiiqada qaldan way kaa reebay haddaa cilmi leedahay oo aad leedahay wax wax ku kala garato laakiin jaahil socda haddaa tahay xayawaanka wax madhaanta sababta labaad ee igu kaliftay inaan boogga qoro waxaa waaye inaa anigu wax kusoo bartay xaalad adag inaan kusoo koro nolol adag xaalado kala duwan marxalado marba xaalado qaabab iyo siyaabo fara badan intaasoo layskusoo koobay inaan ka mid ahay dadka maanta nasiibka yeesha inay waxbartaan alla suurtageliya waayo wax walba waa alla xaggiisa ka suurtoobaan haddana aa u ahay dumar oo ahay qof u nugul haddana aa u adkaystay oo aan kasoo gudbayy oo ilaa haatan xataa qaarkood aa ku jiro marka intaasba waxay ahayd bayaana bayaaninaye aa tusayo dumarku inay yihiin kuwa wax qabsan karo kuwo marxalad walba xaalad walba iyo nolol walba kasoo gudbi karo rag iyo dumar waa loo sameyn yahay iyadoo esaas tahay dumarku waa kuwo jilacsanaa la dhahaa inta badan waa kuwo naxariis badan waa kuwo nugul iyadoo sidaas ay tahay waxaa kasoo gudbay xaalado kala duwan waxaan ku bayaaninayay gabar walba maanta xaaladaha ku sugnaayo oo kale marxaladiha soo mara oo kale inay jiraan gabdho ku sugan ayna ka gudbi karaan ayna gaari karaan halka ay rabaan iyo meeshay hiigsanayaan ay noqon karaan gabdho karti leh gabar hal abuur leh gabdho oo nolosha wax ka bedelo gabdho maanta la dhihi karo alla gabadhaasaa ciddu soo baxday alla gabadhaasaa wax qabatay oo maanta la tilmaami karo inay noqon karaan u cadeynaa u bayaaninayaa oo u sheegaa gabar walbeeto anigoo ku dhiirigelinayo anigoo ku adkeynayo anigoo mar walba xoojinayo leh waxbaa qaban kartiin waa socon kartiin marka sababta labaadna sidaa intaasay ahayd waa tahay caaisha sidee ku timid magaca duni in aad ugu magac darto buugaadan sidii ku timid buuggaan inaa ugu magac daro duni waxay tahay waxaan ka hadlaa horta waa dumar dumarkana saa wada ognahay waa waxaa adduunyada dhan way ku aasaasan tahay waa waxay kasoo askumeen aabayaasha halgamayaasha dhammaan adduunyada waxa saaran waxay kasoo askumeen dumar marka dumarku markaan meelo badan fiiriyey gees walbu raadiyey waa waaye erey aanan ka ahayn duni oo inay yihiin duni ay ku qorsoon yihiin dad kala duwan ay soo saaraan maxaalaha haliyeeyo ay soo saaraan maxaalaha faajir duug aqoonyahan qof walba inay dumarka soo saaraan sababtaana uu bixiyo duni waayo dumarku waa bad ay soo saarto wax walbeeto badana waa aragteen wax walbaa kasoo baxo nimco walbaa kasoo baxdo waxaa kasoo bax maxaa lalahay xayawaano dadku cunaa kasoo baxo xayawaano waxaa kasoo baxo ayaga la cuno marka sidaa buugadani ugu bixiyey magacaasi waayahay buuggan muuqiisa kore waxaa ku qoran weydiin kasta oo aada xagga dumarka isweydiin lahayd maxaad ula jeeday taas haa jaldii kore buugga waxaa ku qoran weydiin kasta oo aada dumarka xaggooda iska weydiin lahayd sababta ugu qoran waxay tahay xogta booga ku jirto iyo muhiimadda booga ku jirto ayaa waxu dhigmataa weydiin kastoo dumarka lagaa weydiin ka jawaabto ma dhihi karo horta wax walbo dumarka ku saabsan oo booga ka jawaabaya laakiin waxyaabo muhiima waxyaabo xasaasiya oo qof walbana u baahneyd in laga hadlo ayuu gudihiis ugu hadlaa sababtaan jaldiga kore sidaas uga dhigna waa sababtaas dhowr maraa dad ugu qabsadeen oo dhexeen weydiin kastaabay sheegtay weydiin kasta ma ku jirta booga mar walba iyo wareys walbaa bixinayana waa ka cudur daartaa waa sheegaa inay weydiin walba aysan ka jawaabin laakiin waxyaabo xasaasi iyo waxyaabo muhiima oo ku saleysan dumarka oo ka hadlayo sida haddayta hore usoo sheegnay waxyaabo u baahan ragga inay ka ogaadaan dumarka sidoo kale dumarka lafirkooda waxyaabo ay u baahan inay iska ogaadaan ayuu ku jiro haddii ahaan lahayd kartidooda haddii ahaan lahayd waxqabadkooda haddii ahaan lahayd siday macnaha noloshooda ku bedeli lahaayeen waxyaabahaasa ku jirto waa gartay yaa kaa caawiyey inaad qorto buuggan marka ugu horeyn horta waxaa ii caawiyey alla subxaana watacaala ii suurogeliya inaan qoro buuggaani waxaan kaloo mahad celinaya iga caawiye asxaabteyda qaybahooda kala duwan bahda akhriska sidoo kale waxaas qaas ugu mahad celinayaa ustaadkeyga marna walaalkeyga marna saaxiibkeyga oo garabweyniga siiyey iguna dhiirigeliyay inaan qoro buuggaani ustaad liibaan cabdi macalin indhacaad ahna qoraa iyo dad badanaan magacood sheegin dhammaantooda qof walbeeto oo iiga caawisanaa buugaan qoro waa u mahad celinaya waa tahay muddo intee dhan ayay kugu qaadatay qoristiisa buugana waxaa qoray waxaa qorayay shan sano waxaa soo bilaabay sanadii labada kun toban iyo sagaalkii bishiisii saddexaad ee march waxaana dhameeyey sanadii labada kun labaatan labadii uu soo baxay intii aada wadday qoristiisa ma jiraan caqabada aada la kulantay maxayse ahaayeen haa caqabado badan way jiraan Een, waxaa kamid ahay bilowgii buuggan markaa qorahay dhiganahan anigu markaas waxaa kusoo qalan jiray dugsi sare maanan aqoon kombyuutarka sida loo isticmaalo markaas jaamacad ku biiray waxaa dhacday inaa isku fikradihii aruushiyey inaa buuggii sawirtay inaa buuggaas qoro oo waxaas ka hadlaayo haddana kombyuutarkii ah haysto laakiin sida loo isticmaalo aanan aqoon mar walba iyo wareys walbana waa ka sheegaa taas laakiin allah markiisa waxay noqotay inaan dhegenihiin buug u qoro ayadoo qofna ii barin kombyuutarka si loo isticmaalo keliya markaa soo gadaha liito si meesha laga shiday laga damiyo kadib buug yaa galay inaan qoro se kombyuutarku uu falaadayo buuggiina aan ku qoray kombyuutarkana aan ku bartay caqabadda labaad waxay tahay een, in familku ay dhihi jireen mararka qaar markaa buugka qoraayo habeenkii la dhabraayo maxaa la dhabraysaa maxaa isku muujinaysaa maxaa kugu dhacay jiifo maxaa haysaa in la dhihi jiray oo mar walba ee, macnaha la diidayo inaad dhabrayo inaad soo jeediyo waxaa dhihi jirta xataa xoogag badan saa ku raadiyay inaa wixii akhriskayga siyaadee la dhihi jiray dhiiglaanyaysan kugu dhicin jiifo waxaa kaloo caqabadiigu noqotay in buugga markaa qoristiisa galay ciwaanada qaar aan waayay gebi ahaantood gebi ahaantoodba ciwaanka inaa waayo si kasta u raadi luqad walba ku raadi macnaha xog ku saabsan inaa waayo waxay noqotay ciwaanadii aqarkii inaa qaybtaa heli kara qaato qaybtaa heli karinna qaab kale aa u raadsho marka mararka badanaa waxaa ku dhici jirtay in gebi ahaan ciwaan aan raadinayo ah hal xog oo ku saabsan ka waayo in dhiganahaadii kuugu horreeyay aada uga hadasho dumarka maxaa kugu dhaliyey waxay ku dhaliyey waxaa ogaaday in ciwaano noocan oo i- kale ay baahi weyn u qabaan dumarka oo aada looga baahan yahay bulshada inta badan ciwaano noocan aan laga hadlin marka meelaha ugu badan aanan laga hadlin loona baahi badan yahay bulshada in looga- looga hadlo sababtaasaa ciwaankan uga hadlay una doortay sababta kaleetan waxay tahay anigu waxaan ahay dumar waxay een, waajib ahay inaan bayaaniyo inaan tusaaleeyo waxyaabaha dumarka ku saabsan oo ah wax qof walba oo waaj- ee macnaha qof walba ay muhiim tahay inay ogaato waa hooyo waa walaal waa ga- waa garab waa xaasas gebi ahaantooda in wax lagu ogaado sababta u bayaaniyo oo ciwaankaas u doortana waxay tahay inuu yahay ciwaan uniik ahay uuna ku yaryahay bulshada ka hadalkiisa waa tahay maxaa falcelin ah oo aad kala kulantay bulshada walaahi bulshada waxaa kala kulmaa een, falcilino kal- falcilino kala duwan sida hadeed kuu soo sheego haddii ahaaleed ragga inay dhahaan raggana gooniuga soo hadal dumarka bis maxaa uga hadlaysaa dumarka inay dhahaan walaale een, een, maxaa waay ciwaanadan kala duwan aboo kugu qoran si kuwa qaar ay dhahaan walaale si goonin inaa kugula sheekaysanaa rabnaa waxaa kaloo arkaysaa dad leh buuggan magaciisa uu qurxoon yahay garbadkiisana uu qurxoon yahay laakiin waxaan tirad badan ay ku qoran gudaha ma ka aqri kara cod inoo soo duub inoo sheeg inoo sharax barnaamij noo qabo marka een, dhowr falcelinadoo kala duwan Mhm. dumarka hadda muxuu ugu yaraan ka caawinayaa buuggaadan Een, dumarku wuxuu siinayaa dhiiranaan wuxuuna tusayaa inay leeyihiin karti wax qaban karaan wax soo saari karaan horumar samayn karaan bulshada qaybeed kale nooc walba ee ahaataba inay haliyeeyo ka noqon karaan ayuu aada ugu dhiiragelinayaa uuna ka caawinayaa sidoo kale wuxuu wax u fahansiinayaa qaab diiniyan qaab meediyan qaab xigmadaysan ayuu dumarka wax uga dhadhacsiinayaa waxna u fahansiinayaa ee rajada aad ka leedahay muxuu yahay buuggaadan rajadaa ka leeyahay buuggan wuxuu yahay horta ugu horan inuu ay qof walbato bulshada kamid ah ay ka faa'iidaysato wax muhiim ahna ay ka ogaato sidoo kale inuu gaaro bulshada qaybeed kala duwan haddii ahaaneed gobol tuulo magaalo meel walbeeto ay ku dhaqan yihiin dadka inuu gaaro qofkana xataa aan aan kunin sadex loo aqriya kan yaqaano uu fahansiiyo muhiimadda macnaha muhiimadda buug iyo wax ku jiro oo wax un xog yar xataa ahaatee wax uga sheego sidoo kale rajada kale ayaa waxay tahay inuu noqdo mid guuleysto wuuba soo baxay banaanku nagu yimid inuu noqdo mid guuleysto markaan leeyahay waxaa ka wadaa inuu noqdo mid guri walbaba yaalo iyo qof walbeetaba tiir ka dhigato iyo akhriso waxna ka faa'iido insha allah ugu dambeyntii waxaan leeyahay een, qof walbeeto buuggaas ha ka faa'iidaysato rag iyo dumar een, waxayna ka heli karaan madbacadaha kala duwan sida maktab- madbacadda hirshaad oo ku taala baarwax een, qofkii rabto way la soo xiriiri kartaa sidoo kale aad baan inugu mahadcelinaynaa raadiyo himilo waa mahadsantiin
aad ayay u mahadsantahay caaisho cali shire oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaasii nabadgelyo